You're with SBS Radio.
bismillaahi raxmaan raxiim xasan waa kala duwan yihiin caruurta qurbaha lagu koriyo iyo iyo caruurtii lagu korin jiray soomaaliya aad iyo aad bay u kala duwan yihiin sababta oo caruurtii soomaaliya lagu korin jiray waxaa weeye waddankoodii bay joogeen ciiddoodii bay joogeen ee dadka magaalada kula degan ama xaafadda dariskaaga ah waa dad dadkaa macnaha ilmaha kula korin jiray kula eegi jiray oo cunuga hada- xataa hadday ama iskoolka asagoo daba maraya ay arkaan ama asagoo dhibaato samaynaya ama asagoo wax xun waalidkaaba kuu soo canaananaya ama kuu soo celinaya intaan la gaarin adiga adigiiba lagu soo gaarin waaba lagu already waa saasaaba macnaha lagula korayaa ma garatay marka caruurta qurbaha waa caruur adigii kugu kooban oo macnaha hadday bannaanka kaaga baxaan oo bannaanka aadaana dhaqamo kale iyo hadallo kale iyo dad kale iyo kaaljar kale iyay dhexgelahayaan oo kaagii ka duwan ee markaasay waxay u arkayaan dhaqankaagii iyo dhaqankaa kale baa xoogaa kalaash meeshaas ka dhacaya markaasay ilmihii waxay ku arkayaan labadan dhaqan oo isku dhacayo kalaashka ee macnaha iska horimaad ka imaanayo iyo waxay u arkayaan ayagu isa siinayaan waxiina waa ciyaal in macnaha dhaqankaas kale ay xoogaa fududaysanayaan ama khafiifsanayaan uu la sahlanaanayaa marka aad iyo aad bay u adag tahay caruurta qurbaha in lagu korayo waa gartay hooyooyinka gaar ahaan ee, culays dheeraada miyaa haysta markay noqoto ee, korinta carruurta marka ee, loo fiiriyo matalan aa- aabbaha oo kale
haa aad iyo aad aad iyo aad hooyooyinka culayskii aad iyo aad in- meel kastoo hooyo ay joogto inkasta oo culayskii soo fuulay macal dal- dalkii haddii la fiiriyo culayska hooyaday saaran tahay laakiin waataan horey kuugu sheegay waddankii adliista waaba dadkii soomaaliyeed oo kale kula korinaya ama kula fiirinaya ama kula soo celcelinaya laakiin qurbihii hooyada keliyay ku noqotay aabbihii mas-uuliyadda ilaahay saaray oo asaga laga rabay waa gabaysay u badan yihiin waxaan dhihi karaa dee soomaalida meel kasta qurbaha way joogtaa 90 bercent aabbayaashii mas-uuliyaddooda way gabeen ee hooyay uga fariisteen hooyadii baa hawshii keligeed ku noqotay hooyadii baa ciyaalkii keligeed ay macnaha ku keliyowday ee hadday xag dhaqaale noqoto hadday xag mas-uuliyad iyo tarabiyo ay noqoto hadday xag waxbarasho noqoto ee mas-uuliyaddii oo dhan hooyadii baa xaggii qurbihii ku keliyowday marka ma waxaa leedahay hooyooyinka ee, qaar badan baa iyagoo ci- ama ha kala tageen aabbaha ha kala tageen keligood koriya mise xataa aabbaha la joogo oo weli reerka wada jooga waxaa leedahay mas-uuliyadda iyo doorka aabbanimo ma qaataan waxaan leeyahay tii laga tegey oo looga tegey waaba looga tegeyba tii lala joogay say u badan tahay iyada lafteedu way waxbay qayb weyn bay macnaha ay la qabtaa midda laga tegey midda laga tegey ayay qayb la qabtaa wa- macnaha oo inay mas-uuliyaddii laga rabay asagoo jooga ma siiyo ee walaal waxaan kuu sheegaya xasan oo saambal ee midda laga tegey haddii gabadha iyo ninku waa isfuri karaan waana ilaah baa dhab- bandheeyey furidda iyo kala tegidda sidii shalay isu gursadaa maantana loo kala tegi karaa wax walbana waa heshiis haddii lagu heshiin waayo guurka waa la kala tegayaa laakiin meesha ilmaha yimid ilmihii ayaga ahma in marka gabadhii haddii la furo ee ciyaalkii looga dhaqaaqaa aawey mas-uuliyadda ilaahay ninka saaray soo inuu inta hadduu magaalada dhinac ka degi karo ilmihiisa mas-uuliyaddiisa u qaato oo iskoolkiisa geysto oo dugsigiisa u geysto oo hoomooga ka caawiyo oo ilmihiisa uu ogaado ilaalsado soo ma ahayn ma inuu ka dhaqaaqo gabadhi baan kala dhaqaaq kala fur aan kala kala tagnay aan ilmihiina macsalaama inuu dhaha miya maya taas ma soconayso hadday taas ragga soomaaliyeedna taasay sameeyeen ha iska daayeen ilaahoodna ha uga cabsadeen gabdhaha ilmahana waa loo haystaa aakharo hadday waaweynaadaan iyo hadday yar yihiinba aakharo waa loo haystaa midda kaloo xaataa waxa ninkeedii joogo magaalada joogo waxaan ognahay anagu wax badan baan ku dhex jiraa communitiga aad iyo aad baan macnaha ugu fara dhuudhuubnahay qof waxaan ahay communitiga aad ugu dhex jir soomaalida ee ma soomaaliyeedna waanahay hooyona waanahay single mother toban sana ilma is- ee nimo- ee single na- mothernimo ku korsanayay ciyaalka ku hayay ilaa haddana aan ku haystaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan ogahay dumar badan oo il- nimankii joogaan oo ay leeyihiin warba nagama hayo ama tagsigu saaran yahay ama shaqo ama fadhi ku dirir iyo sheeko iyo makhaayadahu ka sheekaynaya ilmihiina gabadha ay la rafaadayso ama iskoolka geenaysa ama dugsiga geenaysa ama homeworka geenayso marka ilaahay uga cabsadaan leeyahay ragga soomaaliyeedow ilmihiinna iyo do- ho- hooyooyinkooda mararka qaarkood waxaa dhacda dhalinta weliba markay eh, soo koraan qaarkood inay waddadii fiicnayd ka baxaan oo matalan balwad iyo wax bilaabaan ama xabsiye iyo wax galaan Eh, aad baad ugu indha- ugu indhadalooshaa jaaliyadda sidaa sheegtay aad baad ugu dhex jirtaa maxaa sabab u ah bay kula tahay ma ma waalidkood doorkoodii gabayba ma dhaqanka iyo eh, waddanka aanaan em, hore u aqoonba markaad isu fiirfiiriso ma jiraan waxaad is leedahay sabab waa u yihiin in caruurtu eh, suuqa galaan oo kale
haa walaal xasan waa mahadsan tahay waxaa weeye ciyaalka horta doorkooda waalidka haddaan dhaho waalidkaa doorkooda gabay aabbaha doorkiisii gabay hooyadu intii ilaahay faray iyo intii tabarteeda iyo inka badanba way qabataa ilaahay waxbuu ugu talagalay qof walba qiyaasbuu ugu talagalay iyo awood iyo limid uu wax ku qaban karo hawshaa ku qaban karo hawshaan cunugan dhashay ilaahay wuxuu u sameeyey aabbiyo hooyo hooyadiina door bay leedahay aabbihiina door buu leeyahay always waxa meesha ka maqan oo aan soo noqonayn hadduu aabbihi maqan yahay aabbaha doorkiisa waa maqan yahay hooyadu ma dabooli karto hooyo kasta oo stronga ah oo awooddeeda duldhigta ma dabooli karta booskii aabbaha waa bannaan yahay cunugaas waxa waaye waxaa ka maqan doorkii aabbaha ama ha jooga ama ha maqnaade waa ka maqan yahay Ee, ilmaha aabbaha iyo hooyadii labada dhinac ka hor horeynayaan oo isla korsanayaan oo haddii habarta uu ka xanaaqo odaygii uu la soo celcelinayo oo ka- uu leeyahay aabba ii kaalay anigaa hooyada alla kaa canaananahaye cunugaas lagama yaabo inuu dhaqaajiyo laakiin cunugii marka ama hooyadii iyo asagii isku dhacaan ama isfahmi waayaan oo kaaljar kala duwan iyo luuqad kala duwan ay ku kala dhaqm- ay ku kala hadlayaan cunugii waxaa laga yaaba inuu dhaqaaqo oo uu kaa tagaba aabba uu ka cabsadana uusan jirin aabbahana ilaahay wuxuu u sameeyey biti ama eh, wuxuu leeyahay ee, macnaha dareen ah in ilmuhu aabbaha uu si uga cabsado ama u xushmeeyo hooyada uusan uga cabsan uusan cabsi saas hooyada xaggeeda ka muujina iyadoon dilid waxba la dilaynin waxaana la cabiidanaynin misna oo la ciqaabayn ayaa ilaahayba siiya baawarkaas aabbaha inuu aabbuhu cunuga ka cabsado laakiin hooyada u dhaho hooyaday soo maaha "Ah, hooyaday lagama cabsado hooyaday waa iska masaakiina waa hooye ilaahay baa saas u abuuray marka hoo ilmihii waxaa ka maqan doorkii aabbaha ayaa ka maqan hooyada way dadaashay way dadaashay way dadaashay intii tabarteeda ah wayna oroday ilmaha duurka ku jiro daroogada bartay oo maqan waa la dhihi karaa ilma aabbahood jooga laakiin waa yar yihiin waa small number ilma aabbahood joogo inuu daroogo barto duurkana galo waxaan kaloo ku darayaa xasanow hooyooyinku waxayse qaadi karin ma qaadi karaan waxay qaban karaanna way qabteen ilmaha duurka ku jiro daroogada isticmaalayo bannaanka xabsiyada iyo meelaha ku jira iyaysan qarsanin oo dhihin cunugaygii dabadda waan dhoofiyo soomaaliyaan u dir asagoo xabsi ku jira ama daroogo beerta ku jira aniga hadda kula hadlay gabar baa iga maqan caawa allana meelay ku jirto iyo meelay joogto war kama hayo gabadhaydii aan ogahay inay magaaladaas Aust- melbourne dhinac uga jirto oo aan aniga ii xisaabsanayn oo macnaha hadda gacantaydii keyrkayga ku jirin miyaan dhihi karaa waxa waan dhoofiya soomaaliyaan jooga waxay ii joogtaa soomaaliya oo ay waxay ugu baranaysaa may nafsadaydan been u sheegay nafsadaydan been u sheegay waana isla gooyey marka waxaan dhihi lahaa ilmaheenna aabbaha doorkoodii baa ka maqan aniga laftayda kula hadlaya gabadhayda aabbaha doorkeedii inuu ka maqan yahay baan aaminsanahay say iga iga baxday waa garta marka waxaa leedahay soomaalidu eh, inta badan eh, dhibka jira ma sheegaan ama re- reerka ku xiga uma sheegaan ama jaaliyadda uma sheegaan si ay caawimaad u raadsadaan haa waa saas ma sheegaan soomaalidu waxaad mooddaa ayagu inay cadow isku yihiin waxaa la yidhi soomaalida waxay ku mahmaadaa waxaad qarsatay waa ku qarsadaan wa- inaadan dadkaaga cadow aadan u arkin qofkii ku caawin lahaa iyo qofkii walaalkaa kula ooyin lahaa iyo qofkii walaalkaa kula guban lahaa inaadan cadow aada ka dhigin cadowna u arkin weeye aadna u arkin inaysan kugu qosl- aan lagugu qoslaya ha u fakerin in lagugu eh, sheekaysanayo lagugu diiqsanayo ha u fakerin meesha qurbaha waa wada joognaa doon baana saarannahay soomaaliyeey doon baan wada saarannahay hal doon baan wada saarannahay doontaasaan uga badbaadi lahayn iskaga badbaadin lahayn aan iska kaashanno aan isku imaanno baan dhihi lahaa yaanaan qarsanin jabkeenna naag walba taan cunug ka maqnayn oo beerta uga jirinna dee cunugii halkan ilaahay ha uga- ha nooga badbaadiye annagoo dhane So- ee, ummadda ilmaheenna ha nooga badbaadiye shartee dee tii ilmaheedaan u weynaanina cabsideeday leedahay wadnahay farta ku haysaa laakiin annaga dhan wadnaha farta ku haynaa waana ku haynaa waana waana dhacday wayna dhici doontaa baan aaminsanahay haddaanan ka tashan hadda waa garta eh, doorka jaaliyadda eh, magaalada jaaliyada badan baa ka jira eh, hooyaa tahay eh, dhibaatada qayb qayb baa ku soo marta sida hadda sheegtay hooyooyin badan iyo faamilo badan baa dhibaata ku dhacdaa doorka jaaliyaddu sidee yahay caawimaadda laga rabay ma u fidiyaan dadku markay u baahan yihiin dad markii la rabay la heli kara ma yihiinoo dadka u hadla oo u dooda oo caawiya haa walaal aniga hadda dadka qayb baan ka ahay dadka dhibaatadu macnaha ay ka soo martay xagga ilmaha ama jaaliyad baahideeda baahi badan baa jaaliyad ii qabatay inaan jaaliyad i difaacdo oo gabadhaydii ila doonta oo ila raaraadisa oo gabadhayda macnaha dhibaatada ay qabta aniga aan macnaha ragboodkeedii aan hayo ee ila ila soo bandhigo dowladda ila taga waan raadiyey waan isku dayey waa ii suurtogeli weyday waana waayey ee marka waxaan aaminsanahay inaanaan jaaliyad nam- namatasha oo midaysan oo anaga ka duusha baahidanada iyo dhibkana haysta haddaan soomaali community australia nahay inaanaan haysan aniga australia o dhan baan u hadlayaa weliba meelboon keliya xataa uma hadlaya jaaliyadda australia ku nool oo dhan baan u hadlayaa ma haysanno communityna matala oo baahidanada ka turjuma mid caafimaad haddayna tahay mid dhibaato community haddayna tahay mid ilmaha hadday tahay midda barantiga iyo waalidiinta hadday tahay soofa mid guri ah hadday tahay soofa wax baahida soomaali community ka matalo oo community walker oo aniga bihaafo iyo ama ii hadla soofa ma arkin walaale marka communitiga dhibka haysta maxaad isleedaha ma ma kala qaybsanaanta keentay ma ee, madaxda jaaliyaddan shaqadoodii qaban baad isleedahay maxay tahay dhaliisha ugu badan oo aad maqasho jaaliyadaha iyo madaxda jaaliyadaha loo soo jeediyo
Ah, xasan waxaan u malaynaya inay qayb ka tahay horta waxaan communityaasha so- eh, community la'aanta ama isku duubni la'aanta inay qayb ka tahay burburkii nagu dhacay iyo qabiilooyinka iyo dadkan kala qoqoban oo kala kala geysan oo midba midka kala fiirinayo uu leeyahay ma hebel baa anigu hoos tegaya iyo ma hebel baa aniga imaamulayo ay dhahaya adaan ku matalaa arrintaas inay qayb ka tahay baan aaminsanahay Eh, nin hogaamiya ama qof hogaamiya rag iyo dumar wuxuu doonaba ahaade oo daacadaha u soo istaagay oo yidhi may anugu waxaas qayb kama ihi as- community australian anigu wakiil ka ahay qabiilna shaqo kuma lihi Eh, anigu waxaan matalaa soomaali baan ahay soomaalina waan matalaa anaad igu imaanaysaa wixii soomaalinimo ah. anaa kaa caawinaya wixii aad u baahan taho kaaga maqan australian xuquuqdii kaaga maqan ama aad ka tabaysad anaa afhayeen kuu ah na anigu ma arkin marka waan arkay kooxa kooxa iyo guruubo guruubo iyo ge- ee, ee, qolqolooyin wax isu kuskuusahayo hal hal qof oo wax ceyrceyrsanaya waan arkay laakiin wax aniga imateli kara soofaa ma arkin waa gartay soomaalidu mar kastoo ay dhibaatooyinka ka jira dalka ama melbourne ama australia meesha doonto qabiilku aad buu usoo noqnoqdaa marka waxaa is leedahay qabiilku ama kala qaybsanaanta qabiilku caqabad weyn buu ku yahay horumarka jaaliyadda
haa walaal aad iyo aad waxaa waddankeeni naga soo ceeriyey oo naga soo baabi'iyey waa qabiil annagu hal australia waan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa soo dhoweyntay noo samaysay laakiin umaano imaan anagu dalxiis australia umaano imaan waxaana keenay eh, caq- eh, wax- dhaxalkii aan ka dhaxalnay qabiil iyo qabyaalad iyo burburka aan ka dhaxalnay baana keentay australia Eh, soo dhoweyntii inta qabiilkaygii soo na soo kala ceyriya na soo baabaashay ay australia na soo dhoweyso ayse qabiil nagu soo dhoweyn bini'aadanimo ay nagu soo dhoweysana waan uga mahad celinaynaa marka qabiilku caqabad weyn buu nagu hayaa Eh, waxaa fiicnayd intaan qabiilka iska meel iska dhigno inaan wixii wanaagana aan wanaagga isla qaadano oo annagana anfacahaya halkaanaan joogno halkaanaan ku noolnahay dadkana wax la qaybsanaynaa communitiyaal badan baa ka jira waxaan malaynayaa australia intaas oo community oo qabiilooyin macnaha ama gobollo ama wadamo qabiil looma dheheeya wadamo ah ajanabi ah inay- inay ku ku kulansan tahay oo degan yihiin Eh, waddan walba iyo qabiil walba oo australia ku noolna community xoog leh oo isku duuban oo ayaga matala oo ayaga danahooda iyo baahidooda ka jawaabo ama u shaqeeyay leeyihiin laakiin community keli- keliya oo ku baaba'san oon wax horumarna eh, ku lahayn inuu- isuna qaba inayba bannaanka ka joogaan commu- australia oo aysan ka midba ahayn oo bannaanka ka taagay marti ka yihiin kuna nool waa annaga waxna matalaana aysan jirin marka qabiilkan wuxuu nagu hayaa cudur wax ay bahal- dhibaato weyn buu nagu hayaa wadankiina waa naga soo ceyriyey halkaana waa nala taagan yahay waxaan rajaynaya inaan iskaga nimaadno oo aan ka codsanaynaa soomaali community inay iskaga yimaadaan arrintan oo ay xalliyaan oo ay hal qof oo ay ku midaysan yihiin oo annagana matalo oo dowladda xiriirkii hogaankii annaga iyo dowladda nagu xidhi lahaa inaan helno ayaan rajaynaynaa future-ka dhow future-ka fog xataa ma aha
waa gartay isla taas ee, dadkii waddankii iyo dagaalada iyo dhibaatada soo maray oo qabiilka ku soo koray waa goonideeda laakiin dhallinyarada yaryar ee halkan ku korta ama iyagoo yaryar yimid dhibaatadaas kala qaybsanaanta weliba ma ka jirtaa bay kula tahay dabcan haa la- sababtoo ah waxa weeye ilmaha hadda aniga ilmahayga oo kale sambal waa ilmaha soomaalida ka mid yihiin marka waxay ii sheegaan marka qaarkood inay dhahaan ree hebel yay yihiin hooyo Eh, ma- weliga aniga soomaaliyaashan waa la yaabay ree hebel ree hebel ay ku leeyihiin ilmaha jaamacadaha isla dhigtaan ama iskoolaadka ree hebel waxa la yidhaahda ilmahaygina ma yaqaaniin hadda kuwaygoo kale baan kaaga soo qaaday Eh, wa- waxaasna qayb ka noqday ilmahaas ma yaqaano cunugaas eh, eh, jaamacadda ama iskuulka ku sheekaynaya waxaas baarantigii ayaa waxay wadankii kala yimaadeen bay la yimaadeen halkan markaasay cunugoodii ku shubayaan cunugiio xataa xataa experience badan aan u lahayn ama aqoon badan u lahayn baa hal eray uu waalidka uu ka soo maqlay ama wax waalidka uu ku soo shubay ayuu ilmo kaloo innocentiyo aan waxbaba aqoonin buu wuxuu leeyahay saasay saasaa la yidhi cunugii aduu mista kuula imaanaya dhowta su-aal dib kuugu soo noqonaya wuxuu ku leeyahay hooyo waxaas iyo waxaas saasaa laygu yidhi saas maxaa ka jira marka waxa weeye baarantigaa qayb ka ah oo wadankii ka yimid oo qabiilada iyo balaayada iyo burburkii ka soo qayb qaatay ayaa qaybka ilmahan ilmaha waxba ma yaqaanin soomaaliyaasha ayna dhahaan waanay ogyihiin qof walba oo soomaali abaaranti ah wuu ogyahay ilmiheenu inay dhahaan soomaaliyaasha anagu ma kala naqaano soomaaliyaal marka waxaan rajay ilmahaas masaakiinta oo waxba kala aqoonin in soomaaliga bes soomaaliyaasha in loogu hayo aan qabiil laga saaro meesha waa garta tan u dambaysa dhowaan baad waddankii tagteed ka soo noqotay ee, maxaa ku soo aragtay oo indhahaagu qabteen oo aad ama ama wax fiican ama wax xunsay doontaba ha noqotee ee, qurba joogtase meesha maxaa looga arkaa hawsha iyo doorka ay ku leeyihiin dalkii wallaahi horta anigu waxaan tegey eh, koonfurta soomaaliya aan tegey ilaa gobollada dhexe ayaan safar ku tegey saddex bilood baan ku maqnaa waddankii maasha allah horta waan soo jeclaaday dadku waa dad dadka waddanka weliba degan oo ku haray waa dad isjeclaaday oo shaqaysanaya oo hadda noloshii fahmay oo eh, haddaanba si u firfiiriyey waxaanba idhi qabiilka iyo balaayadii iyo kala qaybsanaanta iyo kala qoqobnaanta qurbahayba ku hartay baa waan is idhi xasanow Eh, marka dadka aad bay isu jecel yihiin ilaa gobollada dhexe xataa safar ku tego wax yaa tahay iyo xagee ka timid wax ku dhahaya male Eh, dadkiina waxaan arkay inay shaqo u soo jeesteen Eh, waxaa ka dhacday magaalada xamar oo aan muddo joogay ayaan anoo tukaan ku jira ayaa qarax dhacay markaasaa qof baa bannaanka taagnaa alla qarax baa halkaa ka dhacay markaasuu yidhi midka tuk- dadka dukaanku jira maxaa qaraxa adigu soo korkaaga soo kuma fayooba soo ma noolid waxbaa kugu dhacay ka soco qarax naga ma danayne eh marka macnaha waxaan halkaas u arkaa horumar in la gaaray oo ay dadki fahmeen noloshii oo dee kii dhintana ay u arkaan mid malagiisu galo waqtigiisu saa ku dhammaaday kii kalena uu noloshiisa iyo uu ka doorbido inuu shaqaysto horumarkiisa uu horu- uu- uu gaaro asagu dantiisa iyo nolol maalmeedkiisa uu dhacsado marka taas waan soo dhowaynayaa horumar weyn baanan ku soo arkay waanan aad iyo aad waxaan rajaynayaa inay kasii fiicnaato inta ee, dadka qurba joogta ah oo weliba ragga u badan ragga u badan ayaa laakiin ee, ku haya ee, maxaa la dhahayay waddankii oo ay dadkii ka dacwoodeen ee, oo dhibaato ku haya waxaan kula dardaarmi lahaa anigu maxay taa dhibaatadii ku hayaan
dhibaataday ku hayaan waxaa ka mid a xasanow ee, raggii qurbaha ka yimid oo ilmahoodii soo dayacay oo dumarkoodii soo dayacay oo toban toban ciyaal sideed sideed ciyaal intay dumarkooda uga soo tageen ayagoo eh, dumarkoodii ciyaar- caruurtoodii ka soo dhaqaaqay iyo waddankii intay tagaan iyay shaqooyinkii ka qaadanayaan dadkii waxbartay ee, wiilashii gabdhihii waddankaas ku survive garooba sacrifice-tiga sameeyey oo u samray oo waxbarasha meeshaas dhibkaas wax ku bartay ayay shaqadii ka qaateen gabdhihiina intay saddex saddex bilood afar afar bilood soo qabaan bay ka soo dhaqaaqaan oo telefoonka ka beddeshaan marka waxaan ku talin lahaa in waxaan si gaar ula hadlayaa gabdhuhu inay iska ilaaliyaan ragga qurba joogta ah oo qurbaha ka imaanaya iyo dowladaha ka jira meesha dowladda dhexe iyo midda maamul goboleedyada inay ragga ay shaqada siinayaan dumarku waxba ma haleeyaan hadday dumarka shaqo siiyaan wadan ilmahoodii bay dhisaysaa wadankiina way dhisaysaa haba yaraatee dumarku kama- kama horimaana in shaqada la siiyo looma diidayo laakiin ragga waxaan kula dardaarmayaa dowladaha ka dhisan soomaaliya inay ragga backgroundtigooda baaraan ay shaqada siinayaan oo qurbaha ka yimid ragga qurbaha ka yimid iyagoon baaritaan ku samayn inuu ninkaan ilmihiisa iyo reerkiisa iyo caruurtiisa meel ku soo hubsaday oo uu si fiican usoo wanaajiyo soo koriyey oo soo barbaariyey iyo in kaloo inuu inuu ilmihiisa meel cidla uga soo dhaqaaqay inaysan shaqo noogu dhiibin sababtoo ah nin reerkiisii soo dayacay dowlad iyo dal nooma dhisahaya taas baan dowladda kula dardaarmayaa dowlad goboleedyada iyo midda dhexaba Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.